saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurhakaba ee gobolkaasi baay ayaa sheegaya inay la wareegeen deegaano hoostaga degmada buurhakaba halkaas ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa dhacay shalay galab ilaa iyo xalay fiidkii waxayna saraakiishu ay sheegeen inay suurto gashay inay gacanta ku dhigan saanad huba ay lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba deegaanadii lagu dagaalamay maxamed nuur ibraahim oo ah guddoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolkaasi baay ayaa warbixinta u sheegay in dagaalka uu socdayba shalay ilaa iyo xalay maqribkii uu soo gaaray wuxuuna tilmaamay in ciidamada ammaanka koonfur galbeed iyo kuwa militariga soomaaliya ay u suurto gashay in deegaano dhowra ay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab
meel nimanka mabaadiidka adowga oo fadhiya samaasho hayti yaa ku weerareen ilaahayaa mahadlay shukrudle xagee baa dal jilmee sidasan araga haytan ilaahayaa mahadlay ciidamadii iyo nabadiyo gaba aha nagadan araga haytan adowguna wala hubalaha kufurdii waa dad oonay too diideen ummadda islaamka iyo noolaadeen waay waliba dil imrishay aragnayna eh ini lamaso lamasada dilow sida taliyaadkan sheegi may diyaaragana hamiin imaalan inaynu nabsadaan in maalkan un korna adowga ummadana kuqabada lahay oo noolala andiideen walwalba andiideen si wadanka deegmadan buurhakaba agagaaraheed looku xoreeyo fadi yaa ciidamada qorshaysadaan
al-shabaab ayaa weli ku sugan qeybo ka tirsan degmada buurhakaba ee gobolka baay inkastoo maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadda ay sheegeen inay wadaan abaabul iyo qorsho dagaal oo ka dhana dagaalyahanada hubeysana al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed soomaaliya